bismillahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan khiyaarta awada naga dhegaysanaysa ay kusoo dhowaada qodobada wararka duhurnimo ee rediyo muqdisho oo idiin hayo beesha caalamka ayaa soo dhoweysay go-aankii uu qaatay madaxweynaha dalka ee la xiriiray hanaanka ay u dhacayso doorashada sannadka laba kun lix iyo tobanka wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta tababar u furay howlwadeenno ka tirsan warbaahinta qaranka soomaaliyeed kaasi oo ay bixinaysay hay-adda fikis ee dalkaasi fiinland taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray ciidamo boolis ah oo in muddo ah tababar uga socday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulan khibrad isweydaarsi oo ay ka qayb galeen saraakiisha laamaha amniga dalka ayna soo agaasintay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ay weeliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa gaaray degmada cadal ee gobolka shabeellaha dhexe si ay ugu kuulgalaan xaaladda ammaanka iyo horumarka bulshada degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada kulan looga hadlayay sidii xal nabadeed loogu heli lahaa dhinacyada beelaha isku haya qaybo ka mid ah magaalada beledweyne oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo saraakiisha amisom ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay magaaladaasi ciidamada ammaanka ee degmada caabud waaqq ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen gacanku dhigdhigii ka dambeeyey dil saddex qofood oo rayida loogu geystay gudaha magaaladaasi akhbaaraadka dibadda ee rediyo muqdisho uu idiin hayo waxaa ka mid ah liibiya oo qabatay doomo ay saarnaayeen muhaajiriin afrikaana
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan khaarta hawada naga dhegaysanaysa intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararka iyaga duhurnimo ugu door koronaa warkii oo dhan beesha caalamka ayaa soo dhoweysay go-aankii uu qaatay madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ee la xiriiray hanaanka ay u dhacayso doorashada sannadka laba kun lix iyo tobanka wariyaayaga ibraahim guudle isaaq ayaa tafaasiisha warkan inoo haya qaramada midoobay midooda afrika urur goboleedka igaad midooda yurub iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin kenya etoobiya swiden talyaaniga biritan iyo maraykanka ayaa soo dhoweeyey xeerkii uu ku ansixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud hanaanka doorashada dadban ee soomaaliya ee sannadka labada kun lix iyo tobanka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay uga wakiilka arrimaha soomaaliya major kiten ayaa sheegay in beesha caalamka ay soo dhoweynayso xeerkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku ansixiyey doorashada dalka waa ay wanaagsanaan lahayd in qaab kale loo ansixiyo heshiiska balse culays ka saarna baarlamaanka oo ay siyaasiyiintu ku kala duwanaayeen ayaa qasab ka dhigtay in go'aan uu qaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay inuu xeer madaxweyne ku meelmariyey heshiiskii hanaanka doorashooyinka ee horyaalay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shir jaraa'id oo madaxweynaha dalka uu ku qabtay xarunta madaxtooyada qaranka ayaa waxa uu ku sheegay in xeer madaxweyne uu ku ansixiyey heshiiskaas kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu xal keeni waayey war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa lagu soo dhoweeyey xeerkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud soo saaray kaasuu madaxweynaha dalka ku caddeeyey in la dhaqangeliyey heshiiskii hogaamiyaasha soomaaliya ay isku garteen habka ay u dhici doonto doorashada soomaaliya ee sannadka labada kun lix iyo tobanka
wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya ayaa tababar u furay howlwadeenno ka tirsan warbaahinta qaranka soomaaliyeed kaasi oo ay bixinayso hay-adda fikis ee dalkaasi fiinland cabdirasaaq maxamed faarax siin ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
tababarkan oo loo furay labaatan wariye oo isugu jira taftirayaal barnaamij soo saarayaal ribootarro islamarkaana ka shaqeeya waaxda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta sida idaacadda tv-ga wargeyska iyo wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona waxaana ka qaybgalay furitaanka tababarkan agaasimayaasha waaxda warbaahinta agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta madax ka socotay safaarada fiinland uga furan soomaaliya waxaa tababarkan inta uu socdo casharada bixin doona macalimiin khibrad saxaafadeed leh oo ka socda hay-ad la yiraahdo fikas oo fadhigeedu yahay dalka fiinland furitaanka tababarkan waxaa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona cabdiraxmaan yuusuf al cadaala waxa uuna sheegay in wariyaasha iyo taftirayaasha ay diyaar u yihiin inay ka faa'iidaystaan tababarkan mudane wasiir mudane agaasime uexcellence ambassador waxaa halkan jooga dadkii ugu muhiimsanaa qaybaha kala duwan ee ka shaqaynayay warbaahinta dowladda soomaaliyeed oo ah tifaftirayaashii iyo dadkii barnaamij soo saarayaasha ahaa iyo wariyaashoodii waaweynaa oo aan ugu talagalnay in ay ka faa'iidaystaan fursaddan qaaliga ah ee aan ka helnay saaxiibbada vikis ee ka yimid fiinland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqankiyo dalxiiska cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi ayaa isna sheegay in tababarkan uu fursad weyn u yahay wariyaasha warbaahinta qaranka waxaan rabnaa runtii fursad fiican baa nala siiyey oo weliba taageero ah oo fikis nimankan shalamaha daraad yimid ayna siiyeen oo ah taasoo ah in laga faa'iidaysto fursaddan qaaliga ah halkan waxaa laygu soo gudbiyey mudane wasiir ilaa labaatan qof oo runtii ka qayb qaadanaya seminaarkan labaatankaas qof waa dadka sinyeerka ah oo muddo fara badan ama tifiga ha noqdo ama raadiya ha noqdo ama wargeeska ha noqdeen dadkii ugu muhiimsanaa waa tifatarayaashii barnaamij soo saarayaashii dhammaan qaybahoo dhan ka kala socda labaatankaas qof waa labaatankii qof waan isleenahay runtii waxay santar u yihiin waxa barnaamij iyo war halkaa ka baxaya dadkii tafatiri lahaa ama barnaamij rasmiga kasoo saari lahaa aaro yilitaako oo ahaa mas-uul ka socday safaaradda fiinland ee soomaaliya waxa uu si kooban u sheegay ujeeddada tababarkan ay ka damacsan yihiin
waxyaabaha aad ka annaga muhiimka noogu ah waxaa waaye xoratiilqowlka iyo securitiga ama maaragtay nabadgelyada journalismka ama journalistiyaasha marka waxaan aad iyo aad u sugayaa sida aad adinku fikirka noocaasa u aragtaan ugu dambayntii wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xasan bekos oo marka hore u mahad celiyey dowladda fiinland sida ay u garab taagan tahay wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay in tababarkan uu noqon doono mid wax badan ay ka faa'iidaan wariyaasha
annaga waxyaabaha hadda cilladaha keenay in ay arrintan naga saacidaan waxaa weeye telefishinada dunidao dhan markaa fiirisaan waxaa xukuma waxaa waaye reporterka iyo cameramanka cameramanka reporterka hagaaya isagaa wuxuu tusayaa meesha ay rabeen shacabku inay fiirsadaan ninkaana waa ka horramaya inaad barataan marka cameramanka siduu sawirada u qaado reporterna u shacabku siiyo dadka ay u arkaan marka inaad ka faa'iidaystaan kameramaanada iyo reporteriska siday isugu xirmaayaan iyo productionka oo howlahan dhan isay isugu xirmaayaan oo telefishinka dadweynaha aad u baahinaysaan ay uga dhargi karaan inaad noqotaan dad professionala oo waxaan waxaan yaqaan
dowladda fiinland ayaa muddooyinkan waday tababaro kor loogu qaadayo aqoonta suxufiyiinta ka howlgala waaxda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdirasaaq maxamed faarax warbaahinta qaranka muqdisho
aad u mahadsan yahay cabdirasaaq taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray ciidamo boolis ah oo in muddo ah tababar uga socday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad ayaa qadka taleefonka ku jira aadan may maqishaa bal waxaad faahfaahin naga siisaa ee tababarka ciidanka loo soo gebagabeeyey iyo hadaladii meesha ay ka sheegeen mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabada tababarka lagu soo xiray oo taliyuhu ugu horeeya
aad baad umahadsan tahay irshaad wafdiga uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa markii ay soo gaareen magaalada kismaayo waxa ay ku leexdeen dhankaas iyo dugsiga tababarka ee qandana halkaas oo tababar loogu soo xirayay ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka booliska jubbaland kuwaas oo markaasi tababarka uu ugu soconayay halkaasi muddo saddex bilooda taliyaha oo goobta ka hadlay waxa uu markaasi ku dhiirigeliyay dhammaan ciidanka booliska jubbaland in ay ku dadaalaan sidii marka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga iyo sidii markaasi ay ugu shaqayn lahaayeen shacabkooda isagoona ugu baaqay in ay ku dadaalaan dukashada salaada iyo sidoo kale barashada afka soomaaliga sidoo kale goobta waxaa hadallo kooban ka soo jeediyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam isaguna waxa uu u mahad celiyay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in tababarada la siinayo ciidamada booliska soomaaliyeed ay noqdaan kuwa tayo leh isagoona markaa ugu baaqay ciidanka booliskuna in ay sameeyaan dhiirigelin iyo sidoo kale sidii shacabka ay markaa ugu adeegi lahaayeen waxaana tababarkan uu kusoo beegmayaa waqti maalmihii u dambeysay tababarada ciidamadu ay si weyn ugu sii badanayeen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana markaasi tababaradaasi intooda badan ka qayb qaadanayay xafiiska amisom ee jubbada hoose ama gaar ahaan deegaanada jubbaland ka howlgala iyadana dhammaan ciidamada lagula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan sugidda amniga iyo la shaqaynta bulshada waxaana taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed halkaas uu shahaado sharaf ku guddoonsiiyey qaar ka mid a ciidanka booliska jubbaland oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwii markaasi u dhabar adeegay tababarkaas iyo muddadii uu soconayay ee saddexda bilood ahayd aad buu mahadsan yahay waryahayaga aadan maxamed salaada oo qadka taleefonka si toose ugu jira isaga oo ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee kana warbixinayay ciidamo boolisa oo ka tirsan maamulka jubbaland oo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeyagaas maxamed sheekh xasan xaamud oo usoo xiray tababar in muddo uga socday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulan khibrad isweydaarsi oo ay ka qayb galeen saraakiisha laamaha amniga dalka ayna soo agaasintay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maxamed nuur macalin maxamed ayaa tafaasiisha warkan inoo haya
tababarkan oo ku saabsan isdhaafsiga iyo wada shaqaynta laamaha amniga ee dalka oo ay ka qayb galeen hay-adaha amniga ee soomaaliya islamarkaana ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka dhacay xarunta taliska booliiska soomaaliyeed ee kommaando booliisio ee magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga gudaha mudane cabdikaamil macalin shugri oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay horumarinta hanaanka wada shaqaynta ee hay-adaha amniga ee dalka iyadoo inta uu socdo laysku weedaarsan doono khibradaha iyo macluumaadka dhinaca xasilinta iyo ammaanka dalka siminaarkan waxaa isugu yimaada dhammaan laamaha amniga oo isugu jiro booliska nabad sugidda militariga iyo welibana asluubta waxaa lagu kala qaadanayana waxay ahayd qaabkii loo wada shaqayn lahaa si wanaagsan loogu wada shaqayn lahaa maadaama ay soo socdaan culaysyo fara badan oo ramadaankii iyo doorashooyinkii ay soo socdaan shirkan waxaa ka soo qayb galay dhammaan inta aan kuu sheegay laamaha amniga oo dhan sidoo kale waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka banaadir ayaa ka soo qayb galay waxaana looga hadlaya waxaa waaye sidii loo wanaajin lahaa wada shaqaynta ay wada shaqaynayaan laamaha amniga gaar ahaan kuwa gobolka banaadir inay inay wada shaqeeyaan guud ahaanna si heer qarana in loo wada shaqeeyo seminaarkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda amniga ayaa soo qabanqaabisay waxaa laga faa'iidayana waxaa waaye sidii ay u wada shaqayn lahaayeen amniga gobolka u wada shaqayn lahaa si dhowsid ugu wada shaqayn lahaa sidii dowrkii ay lahayd wasaaraddu ay u muuqan lahayd oo ah inay waxaan ku dhahay toosintii ah laamaha ammaankuna ay u wada shaqayn lahaayeen waa shirkan ayaa qayb ka ah kulamo ay si toos ah ay u yeeshaan laamaha amniga si loo horumariyo xasilinta nabadda iyo deganaanshiyaha dalka kaasi oo ay gacan ka geysato wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo ay hay-adaha ammaanka ay had iyo jeer ku howlan yihiin wax ka qabashada falalka la xidhiidha dhinaca amni darrada maxamed nuur macaalid maxamed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe ay weheliyaan mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda ayaa gaaray degmada cadal ee gobolka shabeellaha dhexe si ay ugu kuulgalaan xaaladda ammaanka iyo horumarka bulshada degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacadle oo ku weheliya kormeerka mas-uuliyiinta ayaan qadka taleefonka goorsii horreysay kula xiriiray waxaana wax ka weydiiyey ujeeddada kormeerkan iyo muhiimadda uu leeyahay
waad marsantiin sidaasgobol shabeellaha dhexe axmed xiriir xakraan iyo guska socota wasaaradda arrimaha gudaha iyo difaaca soomaaliya ayaa maanta waxa ay booqanayaan dhibada cabale oo ka tirsan degweynka gobolka shabeellaha dhexe iyagoo ku keelaya xaaladda muleegankaas darkiisu hadday noqon lahayd sida caafimaadka iyo waxbarashada adeegyadii kala duwan ay bulshada u baahneed sidoo kale waxay kulamo la qaadan doonaan saacadaha soo socda maamulka degmada cadale oo ay ka weyn kala shiri doonaan waxyaabihii u qabsamay tan iyo muddadii ay xilka degmadaas ay haayeen oo ay maamulayeen sidoo kale maadaama degmada cadale ay tahay degmo leh bad iyo sidoo kale xoolo fara badan oo badan dhinac idaha ayaa ama cadacadka ayaa mas-uuliyiintu waxa ay kala shirayaan dhaqaalaha degmada cadale oo halka uu ku tiirsan yahay sidoo kale bulshada ku nool degmada cadale ayaa bahyo fara badan jabanaya sida adeegii waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha fara badan ay u baahnaayeen marka mas-uuliyiinta ka socota maam gobolka shabeellaha dhexe saxrada arrimaha gudaha muddada ay joogaan degmada cadale waxay samala qaadan doonaan maamulka degmada cadale iyo bulshada ku nool degmada
aad u mahadsan yahay waryahayaga bacadle oo gobolka shabeellaha dhexe inooga soo warramaa kulan looga hadlayay sidii xal nabadeed loogu heli lahaa dhinacyada beelaha isku haya qaybo ka mida magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka amisom ee hiil walaal ayaa lagu qabtay magaaladaasi ibraahim maxamed geedii wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka hiiraan ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray
kulankan isugu yimaadeen maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada amisom kuwa dowladda odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo weliba qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada nabadgelyada oo dhowaan lakala dhex dhigay dadkii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay xaafadda wadaagi magaalada beledweyne ujeedada kulankan ayaa waxa ahayd sidii loogu wada hadli lahaa dhammaystirka colaadii dhowaan ka dhacday magaalada beledweyne xubno ka mid a odayaasha deegaanka oo ka hadlay goobta ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay dadka deegaanka inay ka wada qayb qaataan haba joojinta islamarkaasina si xal buuxa looga gaaro waxyaabihii dhaliya dagaaladii ka dhacay xaafadda wadaagi magaalada beledweyne saraakiisha ciidamada amisom ee gaar ahaan kuwa jabuuti oo ka hadlay kulanka ayaa waxay sheegeen inuu si weyn usoo dhaweynaya xaba joojinta islamarkaasina la dhamaystiro waxyaabahii dhaliyay colaadii ka dhacday dhowaan magaalada beledweyne gudmiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolkan hiiraan maxamed ibraahim oo sidoo kale kulanka ka hadlaya waxauu sheegay in dadka shacabka looga baahan yahay inay ka qayb qaadaan sugidda amniga iyo weliba degenaanshaha deegaanka islamarkaasina maamulka uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato wax walboo lagu dhammayn karo colaada ka dhacday magaalada beledweyne dadka ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa si aal u saameeyey fatahaadda iyo colaadii ka dhacday magaalada beledweyne waxaana si aal usoo dhoweeyeen habajoojintii dhowaan laga sameeyey magaalada beledweyne ibraahim xumar jeedi
ciidamada ammaanka ee degmada caabud waaqaq ayaa gacanta ku dhigay gacanku-dhiglihii ka dambeeyey dilka saddex qofood oo rayid ah oo lagu dila gudaha magaaladaasi guddoomiyaha degmada caabud waaqaq mahad cumar ayaa rediyo muqdisho waxa uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo howlgal ay ciidamada ammaanku sameeyeen kadib markii shaqaaqadaasi ay ka dhacday gudaha degmada caabudwaaq iyo qaabka loo soo qabtay gacan ku-dhiglihii ka dambeeyey dilka saddexda qofood ee lagu dilay degmada caabudwaaq
ninkaas adugu halka geystay saddexda nin dilay waqti dadaal badan kadib waa lasoo qabtay gacantaana lagu hayaa waa tahay marka ma la weydiiyey sababta ka dambeysay dilka uu u dilay saddexdan qofood rayidka ah ma horey gacanka hadal ayaa jiray oo u dhex maray dhinacyada dadkii uu dilay iyo isaga wax haba yaraatee la tilmaami karo ama loo halaa garto oo waarintaa loo soobeeya lama hayo marka si kama ayuu ku dhacay miyaa dilku me ulakac buu ku dhacay aan wax dhacdo u horreysay waa tahay marka maamulkii ayaa tihiin odayaashii dhaqanka arrintana waad ku baxdeen dabcan saa rajaynaya ninkiina gacanta ayaa lagu soo dhigay maxaa tallaabaa oo idiin qorshaysan oo ninkan gacan ku-dhiiglaha adugu odayaalkii baa loo fadhiya xalkiisii go-aanka ugu dambeynaya ayaa laga dhowraya waa tahay marka goorta lasoo qabanayay goormeehe adugu xalay bilinkii dambaa lasoo ciidamada ammaanka ayaa soo qabtay miya shacabka oo gacan ka geystay marka ma howlgal ay sameeyeen ayaa lagu soo qabtay mise bal tafaasiil naga sii howlgal baa laga soo qabtay ilaa saacadii waxgeysay ilaa iyo xilliga lasoo qabtay lagu daba joogay waa tahay marka ee, ka waran eheladiisa ee, wax ah oo arrintan ee, ka hadlay ma jira kiiskan maxaase hadda uu cadaalad uu ka waajihi karaa mar haddii gacanku dhiglow yahay barkada dhammaan wuxuu waxa uu dilayahay isaguba wax kala fog may ahayn dadku dhammaantiis ay kasoo jeedeen isaga iyo ciddii uu dilayba hawsha waxbay ka fududeynayeen Een, kadibna dadkii guurtada u ahaa een, dadkaa geeriyooday baa hawshii go-aanka gaaristeeda loo bandhigay inay go-aan kasoo gaaraan sida ayagu ay isla qaataan oo ay xal u arkaan baana la maraya waa tahay idinka ka maamul ahaan doorkiina marka muxuu yahay maadaama ee, arrinta hadda idinku aad gacanta ku haysaan anagu doorkanagu wuxuu yahay een, wa- waddadii horseedi karta ammaan iyo kala dambeyn inaan marno
halkaa warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya libiya ayaa waxa ay qabatay doomi ay sideen dad muhaajiriin ah dadkaasi oo tiradooda lagu qiyaasay sideed boqol iyo konton muhaajiriin ah oo doonayay inay ka gudbaan xadka waddanka libiya si ay u gaaraan dalalka qaaradda yurub afhayeen u hadlay dowladda libiya ayaa sheegay inay qabteen toddoba doomood oo siday dad ka kala yimid dalal badan oo afrikaana kuwaasi oo ay ku jiraan toddobaatan iyo sagaal haweena oo kow iyo toban ka mid ahi ay uur leeyihiin doomahaasi ayaa waxaa laga qabtay meel u dhow sabraata ee galbeedka magaalada caasimadda ee tripoli ee waddankaasi libiya in ka badan soddon kun oo muhaajiriin ayaa libiya ka gudbay oo talyaaniga gaaray sanadkan oo keliya arrintani ayaa waxaa imanaysaa iyadoo magaalada istanbul uu ka furmayo shirkii koowaad ee caalamku uga arrinsanayo arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobey ay soo qabanqaabisay hogaamiyaal dalal hay-ada gargaar iyo kuwo kale ayaa ka arrinsan doona jawaab celinta maaliyadeed ee arrintan iyo sida ugu wanaagsan ee loo gaari karo baahiyaha ay qabaan dadka qaramada midoobe ayaa waxay sheegtay in shan iyo toban bilyan oo dollar ay ka hooseyso qarashaadka gargaarka ee sanadkan loo baahan yahay lacagihii iyo deeqihii la heli lahaana aysan soo dhaafin arrimaha aasiya ama arrimaha aasaasiga ah si kastaba ha ahaatee hay-adaha dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa diiday in ay ka qayb gasho shirkaasi waxayna ku doonaysaa in dowladaha culayska lagu saari doono inay ka jawaabaan xeerarka xuquuqda aadanaha islamarkaasina aysan ka soo bixi doonin ballanqaadyada cusub warkii oo aad ka dhagaysanayseen khiyaarta awooda nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeena uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogoto waxaa isagoo maqlay qoraale ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe isma dhaaf